samuweelka koowaad cutubka toddobiyo labaatanaad markaasaa daawud wuxuu is yidhi maalinun baan gacanta saawuul ku dhiman doonaa haddaba wax iiga wanaagsan ma jiro inaan dalka reer falastiin u baxsado mooyaane oo saawulna wuu iga quusan doonaa oo mar dambe xuduudka reer binu israa'iil oo dhan igama doondooni doono oo saas ayaan gacantiisa kaga baxsan doonaa markaasaa daawud kacay oo gudbay isagii iyo lixdii boqol oo nin ee isaga la joogay oo waxay u yimaadeen aakiish oo ahaa ina maacoog kaasoo ahaa boqorkii gaad oo daa'uudna aakiish buu la joogi jiray gaad isaga iyo raggiisiiba oo nin waluba reerkiisii wuu watay oo xataa daa'uud wuu watay labadiisii naagood kuwaas oo ahaa axiinocam tii reer yasraceel iyo abigayl tii reer karmel oo naabaal u dhaxday markaasaa saa'uul waxaa loo sheegay in daa'uud u cararay xagga gaad oo isna mar dambe ma uusan doondoonin kolkaasaa daa'uud wuxuu aakiish ku yidhi haddaba haddaad raalli iga tahay magaalooyinka duurka ku yaal meel ha iga siiyeen aan halkaas iska degee waayo balana addoonkaaga maxaan magaalada reer boqor kuula deganahay maalintaasaa aakiish siiyey esiiklag oo sidaas aawadeed siiklag ilaa maanta waxaa iska leh boqorrada dalka yuhuuda oo maalmihii daawud joogay duurka reer falastiin tiradoodu waxay ahayd sannad dhan iyo afar bilood markaasaa daa'uud iyo raggiisii u kaceen inay weeraraan reer gashuur iyo reer gaser iyo reer camaaliq waayo quruumahaas ayaa waagii hore dalka degganaa oo waxay degganaayeen ilaa shuur iyo xataa tan iyo dalka masar markaasaa daawud dalkii weeraray oo nololna kuma uudeyn nin iyo naag toonna wuxuuna la tegey idihii iyo dibidii iyo dameerihii iyo geeli iyo dharkii dabadeedna wuu soo noqday oo aakiish u yimi markaasaa aakiish wuxuu ku yidhi yaad maanta soo dhacdeen oo daawudna wuxuu yidhi waxaanu weerarnay xagga koonfureed oo dalka yuhuuda iyo xagga koonfureed oo reer yarax ma'eel iyo xagga koonfureed oo reer keyn oo daawudna nolol kuma uudeyn nin iyo naagtoonna inuu gaad keeno aawadeed waayo wuxuu is yidhi waaba intaasoo ay inagu sheekaystaan oo yidhaahdaan daa'uud saasuu yeelay caadadiisuna saasay ahayd intuu duurka reer falastiin degganaa oo dhan aakiishna daa'uud buu aaminay oo wuxuu is yidhi isagu dadkiisii reer binu israa'iil oo dhan wuu isku diray oo aad bay u karahsadeen isaga sidaas daraaddeed isagu wuxuu ii ahaan doonaa addoon weligiisba